Dowladda hoose ee degmada Baydhabo, gaar ahaan waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka, ayaa waxay ku howlan tahay shaqooyinka maalinlaha ah ee nadaafadda magaalada, iyadoo qashinka ka guraysa wadooyinka gaar ahaan kanaalada biyo-mareenada oo ka muuqatay nadaafad darro badan, iyadoona kanaalada biyaha qashinka laga nadiifiyay maadaama la gelayo xil roobaad. Qaar ka mid ah saraakiisha waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka degmada Baydhabo ayaa bulshada ugu baaqay inay si joogto ah u ilaaliyaan nadaafadda.
maanta tiimka shaqada maaragtay ku jiraan nahay tiimka waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose ee degmada baydhabo maanta waxaan ka howlgelaynaa oo aan shaqo ka wadnaa degmada xaafadda wadajir aan dhehe marka waxaa shaqo ka haynaa kanaaladii iyo biimareenadii maadaama xilli roobaad la gaaray oo xilli roobaad la galay waxaan maaragtay aan diiradda saaraynaa inaan kanaaladii aan furno waxaa ku jiro carro iyo ciid iyo dhagaxaan aan buuxiyey kanaaladii dadkiina maxaalilaha waxaan maaragtay ayadana aan u sheegaynaa in maaragtay ay hawshan ay nagala shaqeeyaan wax allaale wixii maaragtay kanaaladan nidaamkooda iyo wuxuu hagaajinayana in maaragtay ay nagala shaqeeyaan annagoo fulinin awaamiirta guddoomiyaha degmada iyo agaasinka ee maaragtay waaxda caafimaadka iyo fayadhowrka dowladda hoose waxaan shaqadeena maanta ka gudanaynaa in maaragtay kanaaladii aan furno biimareenadii la furo maantana xaafaddan wadajira ku jirnaa xaafadda wadajir ilaa iyo meesha buundidii abshirka ah inaan geynaan rajaynaynaa waa shaqadaasaan noo socoto bulshada waxaan ugula dardaarmaynaa uguna baaqaynaa in maaragtay ay nagala shaqeeyaan in maaragtay biimareenadan aan loo adeegsanin qashin lasoo dhigaayo iyo waxyaabahaasna inay ka ilaaliyaan wax allaalo wixii maaragtay hawshan biimareennada ku saabsan kanaaladan biyaha roobka inay maraan bisa loogu talagalay dhanka kale guddoomiyaha xaafadda wadajir ee magaalada baydhabo xasan aadan nuur ayaa bulshada u sheegay in biyomareenada iyo goobaha bulaacadaha aan lagu shubi karin qashin maki jarne marneeda shaqadii nadaafadda ka jarna runtii shaqada nadaafadda oo marneeda agaasimayaashii oo iskulqibqaada agaasimaha fayadhowrka iskulqibqaadayna bulshada xaafadda nadaafaddaas oo marneeda walbadan oo bulshada marneeda oo naftateedii amni daron sheenaasa kumada ata haddii marneed nadaafaddaas mansuubina kashankaas lagutaba oo udurka laku qaado karo walbadan oo marneed oo dadka an dareemaniya marneeda nadaafad darrada iyo sheenaasa runtii nadaafad ninka guulaysadahay ninka dadaalahayna bulshada oo marneed xaafadda wadajirna maanka baagay iniyoo marneed biimar idoojo marne mase musqulo dhiijo godoku qodaano ka duwan haddii kalen han ini meellaabe ka tuuran haddii kale meeli xaafadan ayanta ini dhikan afaayidoon lankasta jiirada isku dhikaa naftateedii dhabalka qaba maylana marne dadka ayaalka yaryar dhalay oo faayido jiirado jiirooyinka oo marneed oo masaajido irdoojoyo oo ka tuureen maylana dad muslumatiin marne walaas kuwaantow kashinkaas meelka kuusu degmada qaadaas xaafadda wakiilankue meeloniska jeeye ansuubidan marneed waloisinna marne ayaalka uguba ka qaadaano marneed oo waxa ee intaa dhiki laraan ansuubidan malaraayisu kidadaala biimareenka niiniisan kashan kiridna kidadaala ini jiirooyinka marne kashankasa lama falangaysa ninka turna lankaas idiis ini kashan hortee laadhika mafadaaw marka wali marneeda hazaa'idoona unuuba surun unu garbangan unusiyan ku qaadana